dhacdooyin fara badan oo dalka ka dhacayay gaar ahaan dhimashooyin fara badan inaan uga tacsiyeyo ummadda soomaaliyeed iyo xaaladoodaba dadka dhintay ilaahayna waxaan ka baryaynaa nabad waxaan rabaa si gaar inaan u dul istaago arrinta ka dhacda towfiiq maxay ahaato runtii aadka u foolka xun dilku asagoaba xun oo qof muslima in kabdarro loo dilay ay xunta ama qof walba oo bani aadama haddana dhaqankaas waa dhaqan aada u xun waa ka tacsiyeynaynaa dadkii mataqaanaa iyo eheladii oo ka geeriyooday ummadda soomaaliyeed ee dareenkooda u dhaawacay waa uga tacsiyeynaynaa aadna waa u cambaareynayna waxaan leenahay waa fal aada oo fool xun xilligiisii ay ahayd islaamku markuu yimid waxyaabaha usoo baxa waxaa ka mid a in qof qof ka fiican uusan jirin ilaa taqwada ilaahay maahayne annagoo dhan soomaaliyaan nahay qof qof ka fiican naguma jiro marka guur in dad loo dilo waa arrin aad iyo aad u foolxun ummadda soomaaliyeed marka meelay joogaanba arrintaas inay meel uga soo wada jeestaan waa arrin runtii dhaawaceeda leh iyadoo xilligan la joogo in ummadda soomaaliya dhexdeeda arrintan ka dhacan gaar ahaan magaalada muqdisho oo caasimadii ummadda soomaaliyeed ah marka culimmada dhaqanka siyaasiyiinta in meel looga soo wada jeesto arrintaasna laga dabalgooyo dalka soomaaliya sidaas aan soo jeedina aad iyo aad umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu